xilliga salaada xilliga salaada casharada waa la joojinayaa haddii xarunta waxbarasho ay ku taalo masjid dhexdiisa salaada jamaacada ayaa lagu wada tukanayaa haddii ay ku taalo xarunta waxbarashadu masjidka dibaddiisa macalinka waxaa waajib ku ah inuu soo haleelo masjidka jamaacadiisa waa hadduu u dhow yahay haddii uu ka fog yahayna ardaydiisa ayuu la tukanayaa hadday dhacdo inuu macalinku masjidka u dhow aadana waa inuusan maqnaashihiisu ka badnaan shan iyo toban daqiiqo intaana ay waalidiinta inta joogtaayay ama ka agdhow ay ka caawiyaan ilaalinta ardayda haddii aanay waalid midna joogin macalinka waxa uu ku qasban yahay inuusan ardayda ka tegin